habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya looga dhawaaqay urur siyaasadeed ay samaysteen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowlada federaalka iyo qaar kamid a madaxda maamul goboleedyada kaasoo la sheegay inuu gudoomiye iyo musharaxba ka yahay xasan sheekh waxaana xubno ka ah qaar kamid ah madaxda ugu sarreysa dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xisbigan ayaa iyadoo horaanba la diidana waxa uu haddana mar kale la kulmay mucaarado hor leh hase ahaatee waxay arrintu cirku isku shareertay markii wasiirka amniga ee dowlada federaalka oo kulankii xalay xisbiga lagu shaacinayay ugu hanjabay xubnaha mucaaradka ee diidan urur siyaasadeedkooda xisbiga xalay lagu dhawaaqay ayaa lagu yeeray magaca cadaaladda iyo wadajirka wuxuuna cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ah wasiirka amniga ee dowlada federaalka sheegay in ciddii ka hor timaada xisbigooda ay iska qaban doonaan waxaa loo siman yahay min somalilan katumo puntland galmudug hirshabeelle banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland buu ku dhihiin caw meesha intaba waxaa weeye waxaa la rabaa inay ka furtaan axsaabtan xisbiga la yidhaahdo wadajirka iyo cadaaladda cadaaladda iyo wadajirka intaan sheegayba waxaa la rabaa in laga furo midka diidahayo oo ma laga furo ay dhahayo waa la iska qabanayaa maxaa yeelay waxaa loo socdaa waxaa weeye dimuqraadiyad
ururkan ay dhistaan xasan sheekh iyo inta taageersan ayay sheegayaan inuu isagu qaban doono nuuca doorasho ay qabanayso dowladda federaalka waana taasi midda sida weyn ay u diidan yihiin mucaaradka